halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wadamada galbeedka africa oo ay ugu horeeyaan senegal iyo nigeria ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan dalka gambia waxaana maanta ku eg muddada loo qabtay in madaxweyne yahya jaame uu xilka ku wareejiyo adama barrow oo ku guuleystay doorashadii dhacday kowdii disembar ee lasoo dhaafay haddaba maxay ka dhigan tahay in wadamada africa ay ku dhaqaaqaan tallaabo militari si ay u ilaaliyaan natiijada doorashada su-aashaas iyo kuwo kale ayuu axmed cali sheekh waxa uu hordhigay cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha africa kuna sugan magaalada nairobi yahya jame markii doorashada ay dhacday kal hore bishii december wuxuu ku wuxuu sheegay oo si official u sheegay doorashada in lagaga guulaystay oo ninkii marka ka guulaystay uu hambaliyey adama barro marka mushkilada meeshay ka taaganta waxa weeyaan ninkani gabar la yidhaahdo fatuma jelo layidha fat fatuma jelo la yidhahda oo campaign manager u ahayd ninka l ninka la yidhahda adama barro ayaa waxay tiri waraysi ay siisay warbaahinta reer galbeedka wuxuu ku sheegtay in micnaha yani ninkani dambiyadii uu ka galay laba iyo labatanka sano dalku xukumayey ina xataa ay dhici karto in maxkamad la keeno taa marka waxay sababtay marka ninkii inuu ka noqdo micnaha waxa weeyaan yani go-aankii hore oo ahaa in doorashada looga raayay oo doorashada micnaha looga badiyey marka waxaa marka uu ku qanciyey janaaladii ciidamada iyo asagaba in haddii ay xukunka wareejiyaan maxkamadda ay hor iman doonaan marka waa tan keentay marka arrinta cakiristaas weeyaan hase ahaatee wadamadan wadama wadamadan ku yaala bari galbeedka africa ecowas la yidhahda ee nigeria hogaaminayso waxaa jira qaanuun u yaalaa jira inkastoo micnaha uu dhigayo qaanuunka uu dhigayo dalkas dalkas uusan faragelinin laakiin waxa weeyaan ninkan la yidhahdo yahya jami waxaa lagu eedeynayaa in awoodii dalka uu murabsaday in micnaha yani yani ninkii xataa yani electral commissionka u weynaa germanka wadanka uu ka cararay in maxkamada bebeena uu sameeyey in xataa raggii judgeska ahaa ee runtii maxkamada joogay qaar kamida uu casilay ilaa fargaalayo uu casilay marka dalka crisis ayuu geliyay waxaa kaloo lagu haystaa runtii imanka keenaysaba inuu laalay constitutionkii dalkii emergency emergency law geliyey emergency law oo a micnaha yani xukunka degdega ladalka dalka geliyey waxaa runtii meesha ka muuqata in qaxooti fara badan ay hadda imanka kugu qoraya wadamada jiiraanka senegal walow haddaa maabka baabka haddaad eegtid gambia waxay ku taallaa gudaha senegal ay ku taallaa marka laakiin markaad eegto yaxya jame waxa uu ka sameynayo gudaha dalka gambia miyaanay ahayn arrin u gaar ah dalkaasi oo dal kale inuusan dal faragelinin aysan sharci ahayn ama xitaa ugu yaraan haddii dalalka galbeedka africa ay doonayaan in arrintan ay ku dhaqaaqaan miyaanay ka qurux badnayn inay soo maraan oo kale qaramada midoobey hadda waxaa jira senegal in qaraar ay geysay qaramada midoobey oo ogolaanaya in faragelin la sameeyo laakiin weli aan aan aan lasoo hordhigin golaha ammaanka marka ma kula tahay inay ka qurux badnayn inay halkaas soo maraan ama sidee marka hore sharci ku noqonaysaa in wadan ama wadamo kale ay wadan farageliyaan horta walaa waxa weeyaan inta badan wadamada qaalada africa nimanka militariga xukunka ku haysta oo xukun afgabi dalka ku qabsada inta badan lama ogolo xataa waxaa jira yani qaraarada u dhigan manaha yani african union udhigan ama urka midnimada africa udhigan taa mid weeyaan midda labaad waxa weya hadda qaraarkan aad hadda ay geysay senegal ay geysay golaha ammaanka ay geysay inay mar horgeeyaan bay ahayd taa taa dhab weeyaan laakiin waxaa laisku haystaa sharciyada yaxya jaame yaya yaya yaxya jaame sharci miyaa madaxweyne sharci ma yahay taas hadda laisku haysta hadda laisku haysta waxa weeyaan hadda waxay leeyihiin yani wadamadan galbeedka africa waxay leeyihin aniga waxaan la dagaalamayna madaxweyne sharci ma aha waxaan la dagaalamayna waxa weeye madaxweyne micnaha waa niman micnaha waxa weeyaan yani askar ah oo wadanka inay xukun qabsan rabaan oo dadka africa ku samaynaya marka waxayna inta badan geli doonaan marka la marka la dhaariyo oo madaxweyne loo dhaariyo adama barro marka adama barro ayaa marka u sharciyeyn doono oo marka yani yani wadamadan wadamadan yani galbeedka africa ee gelaya gudaha ee gelaya gudaha wadanka gambia waxaa sharcidada yeelan doono oo u fasixi doono o sharciyeyn doono ninka ninka la yihahdo adama barro oo ah madaxweynaha sharciga ah ee lasoo doortay ee dalka dalka dalka gambia si fiican adama barro maanta ayaa la filayaa isna in lagu dhaariyo safaaradda gambia ee dalka senegal kadibna asagaa bixinaya fasaxa in wadanka fargelin lagu sameeyo oo markaa yaxya jaame looma baahna arrintuna sidaas ayay sharci ku tahay sidaa weeyaan hadda madaxweynaha sharciga ah ee wadanka uu leeyahay wadanka gambia uu leeyahay waa adama barro weeyaan adama barro marka wuxuu ogolaanayaa uu saxiixayaa in wadamada galbeedka africa ay galaan yani waxa weeyaan o marka ay ka safeeyaan askartan yani samaynaysa afgambiga samaynaysa yaxya jaame sharci maahan maanta ayaa ugu dambeysay inuu inuu ahaa madaxweynaha sharciga ah ee dalka gambia taa xag u dhig yani wadamada ururka hadda yani waxa weye xisbi hadda xisbiga ku guulay tala dalka ku guulaystay iyo dhammaan micnaha waxa weeyaan nimankaan micnaha baarlamaan ku jiro kulligood waxa weya lahaystayaal waa meritoria ay hadda hayso waa lahaystayaal weeyaan marka wuxuu fasaxayaa in la xoreeyo baarlamaanka la xoreeyo in askartan gadoobay ee afgambiga samaysay oo madaxda ka yahay madaxweynihii hore ee dalka gambia yaxya jame meesha laga saaro marka sharciyadda meeshaasay ka imaanaysaa walaal waan gartay sidaad la socotaba gambiya waa dal aad u yar oo markaad qariirada fiirsane ku dhex yaala dalka senegaala ku wada hareeraysan farigelinta ay sameynayaan dalalka galbeedka africa ma kula tahay in ay bilow u noqon karto in dalal badan oo african ah sidaan oo kale marka hogaamiyaashooda ay xukunka isku dhejiyaan in faragelin loogu sameeyo mise arrintan waxay u muuqataa maadaama dalka gambiya uu yahay dal aad u yar in arrintan ay tahay mid tabardarrida dalkaas lagu ogyahay darteed loo sameynayo oo aysan noqon doonin arrin bilow u ah faragelin dhowr ah oo dalal kalo africana lagu sameeyo walaal waxa weeyaan waa farin cad oo loo farayo waa farin cad oo loo dirayo waa dadka madaxda afrikaanka ah qofkii laga guulaysta inuu xukunkasta nabadda ku wareejiyo hadduu ku wareejin waayo wadamada ecowas waxay isku maarta yani ay heshiis ku yihiin in qofkaasi xukunka xoog looga qaado taa mid weeyaan waa runta dadkani waa dal adooya weeyaan ilaa laba milyan laba milyan oo qof ayaa ku nool yani askarta hataa yani ciidanka hataa jooga hataa ilaa kun nin ayaa lagu qiyaasaa ilaa saddex boqol oo nin oo tababaran iyo ciidamada janaaladu ayuu ninkan haystaa marka in lagu duulo wadanka senegal u hogaansho runtii wadanka senegal waxa weeyaan wadanka gambia jiraan buu leeyahay gudaha u ku jiraaba gudaha gudaha senegal wadanka dhan waxaa ku hareeraysan wadanka senegal ayaa ku hareeraysan marka wadamada nigeria wadamada liberia wadamada senegal inta waxay diyaar u yihiin inay galaan oo ciidamo meesha ay ka keenaan diyaar u yihiin cabdiwahaab sheekh cabdismed oo ah khabiir ka faallado arrimaha afrika kuna sugan nairobi oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o e da axmed cali sheekh halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a